maamulka degmada gurceel ayaa bilaabay olole ay ugu magac dareen dhiso dhulkaada waxaana hogaaminaya gudoomiye ku-xigeenka degmada gurceel doctor shaafici jaamac cabdi wejiga koowaad ee ololahan ayaa waxaa lagu dhisayaa wadada isku xirta garoonka diyaaradaha ee degmada gurceel iyo laamiga sida uu sharaxayo gudoomiye ku-xigeenka degmada gurceel shaafici jaamac cabdi maanta waxaan joognaa eeraboorka degmada gurceel oo qiyaastii toban kilomitir ka xigta dhanka bari degmada gurceel waxaan saakay ka howl bilownay jidcariga isku xira eraboorka iyo laamiga degmada gurceel oo masaafo dhirarkeedu uu yahay laba kilomitir jidkaas ayaa owl wuxuu ahaay jid leexleex ah oo waddooyinkiisu hagaaman yihiin inaad dayactirka jidkaas aan saakay in badan aan maskaxda ku weynay ilaahay noo suurtageliyey inaan qayb ka mid ah aan qabanno waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan intii qayb ka qaadatay intii maskax nagu kordhisay iyo intii maal nagu kordhisay oo qaybaha bulshada qayb ka mid ah ay nagu taakuleeyeen agabkaana in dhabarkayga yaallo cagafcagafta ah iyo qaybtii dhulka lagu sinayey ilaahay subxaana watacaala ayaa mahad iska leh dadkii muxsiniinta ee nagu kalmeeyena waxaan leenahay maalkiinna mid aad aakhira ku shafaacataan allah idinkaga dhigo mid ead ku intifaacdaan allah idinkaga dhigo sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka degmada guriceel shaafici jaamac cabdi ayaa bulshada ku dhaqan guriceel iyo guud ahaan deegaanada galmudug ugu baaqay inay ka qayb qaataan ololaha dhisa dhulkaada isagoona ugu mahad celiyey bulshadii ka qayb qaadatay ololahan uu maamulku guriceel bilaabay
mashruucan oo ah dhisa dalkaaga oo iskaa wax u qabso oo aysan jirin cid mushaar lagu siinaayo iyo cid wax laga bixinaayo waxaan rajaynayaa inta qurbaha jirtay inta dalka joogtabu in aan qayb ka wada noqon doonno horumarka deegaankeenna waxaa la yidhahdaa kulla shay yarjicu ilaa aslihi waxaan rajaynayaa qof kaste oo waddan gaala ku raaxaysanayo ama waddan shisheeye ku raaxaysanayo meesha aakhirka ugu dambeya uu ku soo laabana waa deegaankiisa hooyo reer guruceel inta joogtay iyo inta maqanba waxaan ugu baaqaynaa maalkiinna gashada waddankiinna ka qayb qaata horumarkiinna waxay idin noqonaysaa qayb sadaqatuljaariya ah waxay idin noqonaysaa in dee dadkiinnu jiilka uu amaala idii hayo soo socda iyo kuwa jooga intaba waxaan rajaynayaa insha allahu inaad qaybo badan aad qayb ka noqon doontaan